ardayda jaamacadda golden faracshe gurceel ayaa agab walbarasho deersiyen deegaanka lubadheer oo qiyaastii gurceel injarta labaatan kilomitir dhiniga waqooyi dadka deegaanka oo yo dhawaayan waana yo bogaadayan shaqada dhallinyaradan yaa waliba yo codsadeena cid kasta oo qusayta iniyo ka caawiyaan helidda adeegyada walbarasha iyo han caafimaada si deegaanka usanagada koo leh adeegyo aas-aasiga saas oo kale dadka deegaanka ayaa codsaday ini landhisa iskuula iyagoona sheegeen iniyo haysadana dhululkii lanka dhisa lahaaye bismillaahi raxmaan raxiim waa maxamuud axmed cilmi tuuladan oo la yiraa nabadheere ayaanu taagannahay niman dhallinyara oo ka yimid jaamacadda golden ayaa meeshan lagu soo booqday iyadoo dadkan jahli baahiyeed ay hayso loona baahan yahay qayb waxbarasho aninka hadda intaan la-eg oo ad ii jeedaan waxna ma akhriyo waxna ma qoro inaan xilligaan ilmaha siriirka ah oo aad arkayso inaan dhex fadhiisto ayaan diyaar u ahay si aan waxna u qoro waxna aan u akhriyo addo waa la idmo waxaan idinka sugaynaa qurcaas hoostiisaan joognaa sidii wax noogula qaba lahay dhulkiiyaan haysannaa bixinay waxbarasho awgeed si aan u helno oo ilmaha iyo dadka waaweyn iyo dadka yaryarba ay uga baxaan jahliga hadduu waa la idmo waana idin soo dhowaynaynaa qof kasta oo naga gacan siinaysa waa soo dhowaynaynaa hadduu waa la idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo maxaa tirahdaaye hoogii waxbarashada waxaan idinka codsanaynaa inaad maxaa tirahdaaye noo dadaashaan oo ilmahaas meesha wax dhooban aan waxbarasho lahayn wax quridna aan lahayn aad noogu dadaashaan oo loo bartaan kuwii ka horeeyana sidaas awgeed waxbarasho la-aantaas inay maxaa tirahay wax la qabsan waayeen kuwaanayna sidii ku socda inaad noogu dadaashaan ayaan idinka codsanaynaa waana mahadsantiin nooguna dadaasheen waxna maxaa tiradaaye meeshay wax ku baran lahaayeen aadastaan nogu dadaashaan meesha dhib male suuqiyaalna noogu samaysan
maanta waxaan booqasho ku tagnay deegaanka labidheere halka tuulada ay ku kala rogmadaan ama kala barta gobolka galgaduud iyo gobolka hiiraan tuuladan waa tuulaal qoys oo dad ah sidoo kalena ay joogaan dad badan oo maaragtay waxbarasho u baahan ardada jaamacadda golden waxa ay baaritaan ku sameynayeen ama ay u kuurgalayeen degmooyinka ama deegaanada hoostaga degmada guraceel dhalinyaradan dhikadaas jaamacadda golden faracshe gurceel ayaa uljeedka iyo deegaankan agabkan iyo ndiirsen waliba yeetaa sidii inkudhuma lahayna owlaadasiya walbarashadiio